bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii shan iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga zayd ibnu xaaritha radia allahu tacaala canhu waxaan soo darsigan kii ka horeeyey waxaan kusoo khatinnay zayd ibnu xaaritha in uu nabiga doortay sala allahu calayhi wasalam aabihii adeerkii intay u yimaadeen inuu nabigu ku yidhi kala dooro aabbaha iyo adeerka waa kuwan inaad iyaga raacdo xor baad u tahay aniga haddaad ila joogaysana maaragtay waa ku soo dhaweynayaa kuma eryayo xor baad tahay oo uu rasuulka doortay aabihina uu ku yidhi war ma addoonnimo yaa waxaad ka dooratay aabbaha iyo hooyadaa halkaas ayaan darsigii hore ku joojinnay falamaa markii ra'aa uu arkay muxamadun nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa qabla albictha bicthada ka hor yaa muxamed uu leeyahay inkastuu muxamed magaciisu mar walba yahay laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la yidhaah weeye rasuulullaahi muxamed falamaa markii ra-a uu arkay muxamedun nabigu sala allahu calayhi wasalam min zaydin zayd ibnu xaarita markuu ka arkay maa ra-aa wuxuu arkay oo inuu aabbihii hooyadii isaga ka doortay rasuulkuna wuu abaalguday wuxuu siiyey laba shay oo labaduba qaali ah horta kow wuu xoreeyey oo maaragtay xorriyaddiisii ayuu u soo celiyey ta labaadna wiil buu ka dhigtay iyaduna waa sharaf kale in ruuxaadan dhalin aada adigu ilmo ka dhigato dunidu ilaa maanta way isticmaashaa weli yacni tabani baa la yidhaahdaa ama adoption adoption ama tabani baa la yidhaahdaa inaad ilmo aadan dhalin aad tidhaahdo anaa dhalay oo isdhaxashaan uu ku dhaxlo ilaa maanta adduunyadu way isticmaashaa carabtuna way isticmaali jirtay marka dhaqankaas jiray ayuu nabigu fuliyey laakiin sida laga warqabo ay muslimiintu ogyihiin islaamka xaaraan bay ku tahay arrintaa islaamka wuu mamnuucay oo waxa weeye tabaniga islaamka kuma banaana qur-aan baa kusoo degay udcuuhum liaabaa'ihim uu alla leeyahay subxaana wa tacaala suurat laxzaab marka ka hor bay ahayd marka nabigu wuxuu siiyey uu ugu abaalguday xorriyaddiisii uu u soo celiyey iyo inuu wiil ka dhigtay falamaa markii ra-a uu arkay muxamedun nabi muxamed min zaydin zayd ibnu xaarisa markuu arkay maa ra-aa wuxuu ka arkay markuu ka arkay oo ah yacni siduu u jecel yahay iyo siduu uga doortay aabbihii hooyadii akhada wuxuu dhabsiiyey uu qabtay biyadihi gacantiisa wa akhrajahu wuxuu u soo bixiyey uu la aaday ila lbeyt alxaraam beytullaahi alxaraam wa waqafa bihi wuxuu isla taagay bilxijri meeshiga xijriga la yidhaah ayuu isla taagay calaa mala-in min qurayshin wuxuu isla soo dul taagay koox badan oo odayaashii quraysh oo meesha fadhiya markhaati buu uga dhigayaa wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh qurayshay ishaduu ka markhaati kaca anna haadaa inkani ibnii inankaygii uu yahay yarithunay way dhaxli wa arihuhu anna waan dhaxlayaa waa dhaqankii markaas ka jiray carabta ee la dhihi jiray tabaniga ama ilmo aadan dhalin ood ilmo ka dhigato maantana adduunka ka jira adduunyada kale een muslimiinta ahayn markay taasi dhacday aabihii aabbihii adeerkina way la socdaan fa taabat waxaa qabowday oo raaxaysatay oo faraxday nafsu abiihi aabbihii zayd ibnu xaaritha odaygii xaaritha ahaa naftiisa ayaa yaa xasishay oo raaxaysatay iyo wa cammihi adeerkii mar hadduusan addoon ahayn mar haddii uu wiil yahay wax dhib ay leedahay ma leh wa khallafaahu waxay uga tageen wiilkoodii cinda muxamadin ibni cabdillaahi ayay uga tageen nabi maxamed agtiisa ayay uga tageen wacaadda way laabteen ilaa qowmihima tolkood ayay ku laabteen mudma-ini annafsi isagoo ay naftoodu xasiloon tahay degan tahay murtaaxi albaali niyado niyadooduna ay raaxaysatay oo niyadoodu degan tahay maxaa jira waa nin xora aabbihii hooyadiina wuu yaqaanaa markay rabaan yaa u imanayaan markuu rabow u tegi xidhiidhkoodu ma go-ayo wa mundu laga soo bilaabo daalika alyowmi maalinta ayada ah asbaxa wuxuu noqday zayd ibnu xaaritha yudcaa in loogu yeedho bizayd ibni muxamed ayaa loogu yeedhi jiray wadalla wuxuu ahaaday yudcaa in loogu yeedho kadaalika sidaas zayd ibni maxamed in la yidhaaha xataa intii bucitha laga soo bixiyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama lasoo bixiyeyda waxaa laga wadaa markii nabinimadiisa ay soo ifbaxday oo qur-aanku kusoo degay taasa albictha nabawiya la yidhaha sideeda dhanbe albactha albictha nabawiya la yidhaha bicthada marka waa soo bixintii bixintana waxaa laga wadaa markan markii bannaanka loo soo dhigay lasoo dhigay nabinimadiisa sala allahu calayhi wasalama in qur-aan kusoo degay waxyu kusoo degay dadka uu dayn la faray inuu diinta islaamka dadka gaadhsiiyo wa abdala alislaamu islaamkuna wuxuu tirtiray attabani caadada tabaniga la yidhaahdo oo ilmo aadan dhalin aad aad aad ka dhigato ilmo taana wuu baabi'yey islaamku xaydu goor ayuu baabi'iyey nasala uu soo degay qowluhu tacaalaa udcuuhum liaabaa'ihim waxaa ka horeysay wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum daalika qowlukum daalika qowlukum biafwaahikum wallahu yaquulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum marka aayadahaas oo ka mid a suurat laxzaab ayaa kusoo degay tabaniga caadadiisa oo la leeyahay kuwa aada sheeganaysaan ood leedihiin annagaa dhalay ama waa caruurtayadii oo laakiin aan biyihiinna ahayn ilmihiinnii maaha wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum kuwa aada sheeganaysaan ee leedihiin annagaa caruur ay noo yihiin oo aydaan dhalin caruurtiinnii ma aha alla kama dhigin wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum ma aha le marka waa wuxuun aad afka ka leedihiine xaqiiqa ma aha eh udcuuhum liaabaa'ihim ugu yeedha aabbayaashood marka zayd waxaa lagu celiyey zayd ibnu xaaritha ayaa lagu celiyey zayd ibnu maxamedii waa la mamnuucay zayd ibnu xaarithadiisa ayuu ku laabtay fa asbaxa haddana wuxuu noqday yudcaa in loogu yeedho zayd ibnu xaaritha intaasi waa taariikhdiisii hore marka muxuu ku dambeeyey lam yakun ma uusan ahayn yaclamu kii og zaydun zayd xiina markii ikhtaara uu doortay muxamadan nebi maxamed uu ka doortay calaa ummihi wa abiih hooyadii aabbihii markii uu ka doortay ma uusan ogeyn ayu qunmin haniimo intee la eg oo hanimahu uu gacanta ku dhigay uu haniimaystay haniimada iyo khayrka uu helay intuu la egyahay ma uusan ogeyn markaa wuxuu u bogay uun dhaqankiisa ayuu u bogay laakiin inuu maaragtay ninkani nabi noqon doono uu rasuul noqon doono uu jannada u horseedi doono intaasoo dhan kamuusan warqabin walam yakun muusan ahayn yadri kii ka warqaba anna sayidahu sayidkiisa alladii sayidkaasoo aatharahu uu ka doortay isaga uu doortay calaa ahlihi ehelkiisii uu ka doortay qoyskiisii iyo wa cashiiratihi tolkii huwa isaguba sayid alawaliina waalaakhiriina inuusan isaga sayid u ahayn keliyeeta ee intii horeysay iyo inta dambaba bani aadamka intii hore iyo inta dambaba intuu ilaahay abuuray ee dad aba sayidkooda inuu yahay qofka ugu sharafta badan baa laga wadaa sayidka hadda sayid alawaliina waalaaakhiriina ruux ilaahay abuuray oo nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam ka fadli badan ama ka sharaf badan ma jiro marka sayidul awaliina walaakhiriin saasaa loo yidhaah iyo inuu yahay wa rasuulullaahi kii alla uu soo diray ilaa khalqihi khalqigiisa ajmaciina dhammaantoodba uu usoo diray ma uusan ogeyn wamaa khatara kuma soo dhicin lahu isaga bibaalin maankiisa kuma soo dhicin ana dowlatan dowlad oo lisamaai samadu ay iska leedahay xagga alla laga leeyahay samada saasuu ka wadaay dowlad oo alla dhisay oo tacaaliimtiisa ku socota sataquumu inay istaagi doonto calaa dahri l ardi dhulka guudkiisa inay isku taagi doonto dowlad xagga cirka laga dhisayo oo dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda iyo mabaadi'deeda iyo waxay ku dhisan tahay oo dhanba xagga alla ay ka timid oo fa tamla-u ay buuxinayso maa bayna almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed inta u dhexaysa meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacday inta inta u dhexaysaba ay ka buuxin doonto biran wanaag iyo wacadlan iyo cadaalad iyo garsoor ma uusan ka warqabin maankiisana kuma soo dhicin arrintaas iyo wa annahu in isagu oo zaydihi huwa isaga nafsuhu naftiisu sayakuunu uu ahaan doono allabinata aluulaa dhagaxa koobaad fii binaa'i haadihi dowlati alcudmaa dowladdan weynanka badan dhismaheeda dhismahaas dhagxaanta koobaad ee lagu dhisayo inuu ka mid yahay waa isticaaro hadda dhagax lagama wadee waxaa laga wadaa dowladdaas dadkii unugeedii koobaad iyo bilowgeedii dadkii lagu asaasay dowladda islaamka kow inuu ka yahay maxaa jira zayd ibnu xaaritha wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey ee nabiga raacay ee nabiga rumeeyey ee diinta islaamka galay maxaa jira nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu waxyuu kusoo degay wuxuu yimid gurigiisuu yimid wuxuu la kulmay khadiija ayuu u sheegay khadiija way rumaysay kow marka calal itlaaq ruux nabiga rumeeya oo diinta islaamka soo gala khadiijo ayaa ugu horreysay waxaa ku xigay kuwii guriga joogay marka ee yaryarka ah ee nabigu gacanta ku hayay waxaa ka mid a caliy ibnu abi aalib iyo zayd ibnu xaaritha kuwana yaa ugu horreeyey markii bannaanka loo baxay oo guriga bannaankiisa loo soo baxayna abuubakar baa ugu horreeyey sidaas weeye sidaa daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa dadka siirada culimmada siirada waxay yidhaahdaan ee haween rumeeyana nabiga khadiijaa ugu horreysay caruur rumaysana waxaa ugu horreysay waxaa ugu horreeyay cali ibnu abi aalib mawaalida marka halkaasay geliyeen zayd ibnu xaaritha mawaalida dadkii addoonta ahaan jiray waa uun addoonnimo soo maray addoonnimo saxna ma ahayne wiil yarow carabahoo xoog lagu soo afduubtay buu ahaaye dadkii addoonnimada waa uun soo maray ee mawaalida loo bixiyeyna waxaa ugu horreeyey qof rumeeyey zayd ibnu xaaritha ragna waxaa ugu horreeyey abuubakr asidiiq radi allahu tacaala canhu marka afartaa ruux ayaa ugu horreeyey islaamka marka afartaa ruux ee ugu horreeyey islaamka sharafta leh qur-aankuna uu sheegay wasaabiquuna alawaluun ayuu galay dadkaas ayuu ka mid yahay zayd ibnu xaaritha marka ka mid ahaanshaha uu ka mid noqday dadka ugu horreeyey ama alraciil alawal ee maaragtay horintii koobaad horintii ugu horreysay ee islaamka soo gashay uu ahaa ayuu wuxuu ku noqday bilowgii ama unugii dowladdii islaamka ee weyneyd lam yakun ma uusan ahayn haddana shay-un wax oo min daalika arrimaha ka mid a yoduuru kii uu ku wareego uu kusoo dhacay buu yihi fii khaladi zaydin zayd maankiisa intaasoo dhan midna kuma soo dhicin wa innamaa wax kale maahane huwa arrintaas uu ka mid noqday alraciilu lwal afartii qof ee ugu horreysay islaamka soo gashay uu ahaa ama la dhihi karo isaga iyo cali isku mar bay islaamka soo galeen khadiijo unbaa ugu horreysay wax kale maahee fadlullaahi alla galladiisa un weeye gallad eebba weeye oo yu-tiihi uu siiyo allah subxaanahu wa tacaala galladaas man yashaau cidduu doono wallaahu allana subxaanahu wa tacaala dulfadli kii gallad iskale weeye alcadiimi oo weyn daalika arrintaasi haddana maxay ku dhacday oo intaas annahu zayd ama annahu arrintu qisadu waxay tahay lam yamdi ma ka gudbin calaa xaadidati takhyiiri dhacdadii dooransiinta dooransiintii la kala dooransiiyey aabbihii hooyadii inuu u tagay inuu nabiga la joogo dhacdadaas ma uusan ka gudbin haadihii oo tana ilaa bidcu siniina dhowr sano maahane dhowr sano bidcina waxa weeye saddex ilaa sagaal inta u dhaxaysa muusan ka gudbin xataa bacatha allaahu ilaa alla uu ka soo dira nabigeena sala allahu calayhi wasalam nebiyahu nabigiisa sala allahu calayhi wasalam muxamedan ee muxameda bidiini alhudaa diintii hanuunka ee walxaqi diintii xaq ahayd oo alla u soo diray fa kaana zayd zayd wuxuu ahaa ibnu xaaritha awala man aamana bihi awala man qofkii ugu horreeyo aamana bihi rumeeyo oo min arijaali rag ka mida weli caruur buu ahaa oo laga yaabaa caruur buu ahaa weli marka awala man saasaa layska dhaha laakiin sidii hadda aan sheegay baa yaa yaa saxa sidaasaa marka laisu wada geeyo isaga iyo cali cali ibnu abi taalib iyo isaga ayaa isku mar soo wada rumeeyey khadiijo unbaa uga horreysay ragga waaweynna abuubakar baa uga horreeyey marka isagu ragga kuma jire eh wuxuu ahaa caruurta wahal fawqa wahal fawqa haadihi alawaliya awaliyada waxaa la yidhahaa meesha aad kow ka tahay kownimo awaliyada waa kownimo kownimadan ma kownimo ka fiican baa jirta yani inaad kow meel aad kow ka noqoto ma meel ka fiican baa noqoto inaad noqoto kow aad ka noqoto ee caruurtii soo islaamtay ee islaamka soo gashay inaad kow ka noqoto ama laba waxay rabaan isagii cali yaa horreeyey hadda garan mayna labadaba marka ma kownimo taas ka sharaf badan oo ka sarraysa miyaa jirta wahal ma jiraa fowqa haadihi alawaliya kownimadan tan ma waxaa jirta mid kas awaliyatun kownimo oo ka sarraysa oo yatanaafasu ay u tartamaan fiiha iyada helitaankeeda almutanaafisuuna kuwa tartama ma kownimo loo tartamo oo ka sarraysa ayaa jirta inaad islaamka ama soo islaamidda aad kow ka noqoto laqad asbaxa wuxuu noqday zayd ibnu xaaritha amiinan qof lagu aamino lisiri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sirtiisa wuxuu rasuulku qarsanayo ruuxa lagu aamino ayuu noqday marka xogayntii nabiga ayuu aha sala allahu calayhi wasalam kow waxaa u ahaa kale waqaa-idan hogaamiyana wuu ahaa libucuuhihi dadka uu rasuulku meel u diro iyo wasaraayaahu iyo ilaalooyinka ciidamada ilaalada ah ee meel loo dirana wuxuu ka ahaan jiray hogaamiye siirada ayaan kusoo aragnay haddana waan ku celinaynaaye ilaan siiradii unbay tani ka mid tahay oo daraasada aan daraasaynayno ee suwar min xayaati saxaaba waxay tahay oo keliyata waxay tahay oo ina gaadhsiinaysaa inaynu weli ku noolaanno jawigii maaragtay nabiga sala allahu calayhi wasalam nabiga inaan la noolaanno oo kolba dhinac innaga oo sii marayna saxaabi asxaabta ka mid a iyo xidhiidhkii uu nabiga la lahaa iyo siduu rasuulku ula dhaqmay iyo sida uu uga qayb qaatay dhisidii dowladda islaamka iyo taagidii islaamka naftiisa iyo fidintiisa iyo difaacii uu uga qayb qaatay marka kulligood waxa ay qayb ka yihiin inaan la noolaano oon ku noolaano jawigii nabigeena sala allahu calayhi wasalam noloshiisii marka waa qayb dhammaystiraysa siiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam siirada nabiga ayay tahay sala allahu calayhi wasalam meesha ugu meesha ugu horeysa ee inagu noolaynaysa jawigii nabiga iyo xayaatadii nabiga sala allahu calayhi wasalam laakiin tan suwar min xayaati saxaabana dhammaystir ayay taa u tahay maxaa jira mar kasta saxaabi markaad ka hadasho mar walba nabigii ayaad la noolaanaysaa sala allahu alay waslm xidhiirhkii uu saxaabigana nabiga la lahaa ee ayaad la noolaanaysaa sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu ahaa taasi baan kusoo sheegnay ciidan hadduu rasuulku diro ciidanka haddii uu rasuulku la socdo howlgalkaas waxaa la yidhaahdaa ghaswa ayaa la yidhaha hadduusan nabigu la soconna sariya ayaa la yidhaha marka saraayaadka waa kuwaas ama bacthina waa la yidhaha sariya ow bacth sida badan sariyada dagaal bay gashaa bacfiguse dagaal ma galo wayna dhici kartaa inuu dagaal galo sida badan baan idhi waxaa kaloo ahaa wa axadu khulafaa'ihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam nimanka khulafada uu uga tago calalmadiinati magaalada madiina dadka uu uga uga tago ee dadka tukiya ee magaalada madaxda kasii noqda idaa markii qaadarahaa rasu idaa qaadarahaa haddii uu ka tago magaalada madiina annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam nabigu hadduu magaalada ka tago dadkii uga tegi jiray oo iyaduna sharaf gaarana wuu ka mid ahaa dadkii uga tegay buu ka mid yahay mararka qaarkood wakamaa sidii axabba uu u jeclaaday zaydun zayd annabiya nabiga uu u jeclaaday ama u jeclaa wakamaa sidii axabba uu u jeclaa zaydun zayd annabiya nabiga wa aatharahu uu uga doortay nabiga calaa ummihi wa abiihi labadii isaga dhashay oo aabihii hooyadii uga doortay uu yihi aabbahay hooyaday u tegi maaye adaan kula joogayaa faqad axabbahu nabiyu faqad axabbahu rasuulu lkariim rasuulka sharafta badanna waa jeclaaday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa khalatahu wuxuu ku darayba biahlihi qoyskiisa wa baniyihi iyoiyo ubadkiisa ayaaba lagu darayba ehelka nabiga ayuu ka mid yahay fa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam yashtaaqu kii u soo hilooba ilayhi zayd idaa qaaba canhu hadduu ka maqnaado rasuulka hadduu in yar ka maqnaado wuu usoo hiloobi jiray rasuulkaa usoo hiloobaya wa yafraxu wuu ku farxi jiray biquduumihi ama hadduu zayd maqnaado fa kaana wuxuu ahaa rasuulku yashtaaqu ilayhi kii u hilooba idaa qaaba haddii uu ka maqnaado zayd canhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wayafraxu wuu ku farxi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam biquduumihi inuu u yimaado uu maqnaantii ka yimaado isagoo badqaba uu u yimaadana wuu ku farxi jiray idaa caada ilayhi hadduu usoo laabto wayalqaahu wuu la kulmi jiray liqaa'an la kulan la kulankaasoo laayaxdaa uusan ku guulaysanin ama uusan ku nasiibsanin bimidlihi isaga oo kale axadun cid oo siwaahu isaga kasoo hadhay cid ka soo hadhay oon isaga ahayn oo soo dhoweynta uu nabigu soo dhoweeyo heshay ama ku guulaysatay ma jiri jirin su u soo dhoweyn jiray faahiya waatan diitani caaishata ridwaanullaahi tacaala canayha tusawiru waxay inoo sawiraysaa sawirka waa la yaqaanaa qofka sawir baa laga qaadaa isagii maaha laakiin waxay suuradiisii isagiibayy muujinaysaa muuqaalkiisi tusawiru waxay inoo muujinaysaa lanaa innaga mashhadan muuqaal oo min mashaahidi faraxihi ow min mashaahidi farxati rasuulillaahi rasuulka ilaahay faraxa uu ku farxayo biliqaa'i zaydin zayd inuu la kulmo faraxa uu ku farxayo muuqaal ka mid a ayay inoo suuraysay fa taquulu waxay leedahay qadima waxaa meel ka yimid oo intuu meel u baxay sababka sabaabaxa taa laynooma sheegin zayd ibnu xaaritha aliyaa almadiinata magaalada madiine ayuu yimid wa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalamna fii beytii gurigayga uu joogo feeri anigi kuu sheegay anigi idiin sheegaya hadda markaan saxaabi ka sheekaynayno waxa weeyaan weli waxaan ku jirnaa siiradii nabiga nabigaan la joognaa hadda feeri waa qeyb noloshiisii ka mid a zayd siduu ula dhaqmayo waa kan wa rasuulullaahi rasuulka ilaahina fii beyti isagoo gurigayga uu jooga fa qaraca albaaba albaabkiibuu soo garaacay waxaa soo garaacaya zayd wuu gartay waa anigu yidhi zayd waaye halayga furo fa qaama waxaa istaagay ilayhi zayd waxaa isu taagay alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam curyaanan isaga oo maaragtay go-ah sare aan qabin weeye rasuulka qaawan waa mustaxiil waa ceeb waa maaragtay taas maaragtay lagama wado taas wuu qaawanaan taas lagama wado ee waxa weeye go-isii kore ayuu jiiday uu xidhan waayey go-i buu jiiday isagoo go-a jiidaya intuu ka gaadhi waayey faraxa uu farxay intuu la egyahay yuu albaabka uga hortagay uu soo dhaweynayaa uu mucaanaqeynaya zayd marka go-ii kore waaye laysa uusan ahayn bay tidhi rasuulka caleyhi dushiisa ilaa maa yasturu wax qariya maa beyna suratihi wa rukbatihi labadiisa low iyo xudunta inta u dhaxaysa go ayuu qabaa go-a hoose guntiga baa la yidhaahdaa guntigiibuu qabaa go-ii kore ayuu ka tegay wa madaa wuxuu rasuulku aaday ilalbaabi albaabka yajuru isaga oo jiidaya thawbahu maradiisa go-iisii kore isaga oo jiidaya factanaqahu wa qabalahu hab ayuu siiyey waaye ictinaaqu waa sidaas wa qabalahu wuu dhunkaday wallaahi baan ku dhaartay bay tidhi caaisha maa ra-aytu ma arkin rasuulallaahi rasuulkii ilaahay oo curyaanan go-iisa kore ka taga qablahu zayd ka hort horti walaa bacdahu dabadi weligay isagoo go-iisa kore iloobay weligay ma arkin isagoo qof soo dhoweynaya waqad shaaca waxaa faaftay oo meel walba gaadhay amru xubbi nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama jacaylkiisa lizaydin zayd uu jecel yahay warka ah yaa waxay ku faaftay beyna almuslimiina muslimiinta dhexdooda wastafaada waanuu faafay wuu fiday meel walbuu gaadhay fa dacawhu waxay ugu yeedheen bizaydin zayd waxay ugu yeedheen zaydkii alxubbi zayd alxubbi bay dheheen zaydkii kalgacada nabiga wa atlaquu calayhi waxay uba bixiyeenba laqab naanaysta ah xibbu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maxbuubkiisa iyo ka rasuulku uu jeclaa waayo wa laqabuu ibnahu inankiisii zayd ibnu xaarita inankiisii usaamat ibnu zaydna min bacdihi isaga dabadi waxay u bixiyeen bixubbi xubbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kuu jeclaa kuu dhalay ayay u bixiyeen wabni xibbihi isagana oo zaydana waxaa la yidhi xibbu rasuulillaahi kanna waxaa la yidhi xibbu ibnu xibbihi ku jeclaa inankiisii xibbu xibbu rasuulilaahina way jirtaa meel kale kuu rasuulku jeclaa ee uu dhalay kuu rasuulku jeclaa labadaba marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalim